bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal habeen wanaagsan waa habeennimo arbacaha khamiisna ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha shanaad sanada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada wararka caawa raadiyo muqdisho idii hayana waxaa ugu door karoon ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo kulan su-aalo lagu weydiinayay la yeeshay bulshada rayidka ayaa sheegay in xukuumadda ay ahamiyad siinayso horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed ugaas cali ugaas cabdulle oo ka mid ah ugaasyada soomaaliyeed ayaa kelinkii dambe ee maanta lagu aasay degmada abudwaaq ee gobolka galgaduud shir looga hadlaya horumarinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo muddo laba maalmood ah ka soconaya magaalada muqdisho ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey isla magaalada faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa howlgal ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ay ka sameeyeen deegaanka ceertimir ee duleedka degmada galcad ee gobolka galgaduud kulan looga hadlayay doorka haweenka ay ku leeyihiin dhismaha maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maanta lagu qabtay degmada jowhari xarunta gobolka shabeellada dhexe ciidamo ka tirsan dowladda talyaaniga ayaa lagu soo waramayaa in maantay agab caafimaad ay gaarsiiyeen xarunta hooyada iyo dhalaanka ee degmada boondheere ee magaalada muqdisho intaasi waxaa dhegaystayaal qodobadii wararkeena ugu door karoonaa iminkana u diyaar garooba warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo kulan su-aalo lagu weydiinayey la yeeshay ururada bulshada rayidka ee ka dhisan magaalada muqdisho ayaa sheegay in xukuumadda ay ahamiyad ay siin doonto horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed faahfaahinta warkan waxaa inoo heysaa waryaheena nasre bashiir cali kulankan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaako uu la qaatay qaar ka mid a xubnaha ururada dhallinyarada ee ka jira dalka ayaa looga arrinsanayay qaabka ugu wanaagsan dhallinyarada soomaaliyeed ay kaalin ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka gaar ahaan isbeddelka laba kun lix iyo tobanka islamarkaana ay xubno dhallinyaro ah ugu soo bixi lahaayeen golayaasha dowladda doorashooyinka sanadkan kulanka oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaanada dhallinyarada ah ee ku jira baarlamaanka dalka ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaako ugu horeyn ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed ay kaalin ka geysan karaan sidii loo heli lahaa isbeddel ku yimaada dimuquraadiyad la-aantoodna aysan suurtagal ahayn in la gaaro hiigsi iyo isbeddel dhab ah dadkaas dad dhallinyaro isxilqaaday ummadda soomaaliyeed la gaarsiiyey wadankan calanka uu haysto maanta keenay ahayd toddobaatan sano kadib sideetan sano kadib wax badan ayaa iskaga bedelay maanta dhallinyaradeenay waa ujeedaan fikar khalad ah ayaa loo adeegsanayaa oo ayaga ummadooda in lagu gumaado la gaaray waa garanaysaan waxaa naga dhimanaya maalin kasta ee badaha isku dhimanaya runtii ayaan daradan haysta waxaan u baahanahay inaan yeelano wadahadal ee wadasha runtii dhowr oo aada kusoo jeedisaan fakarkiina iyo dareenkiina ina xaddee noqon lahayd habka aa u aragtaan in caqabadaha idinka idin haysta sida a u aragtaan idinka haddii maanta aad soo gashaan maamul habka aa wax oga bedelaysaan annaga xukuumadda waagaan dhisayay runtii hadda waxaan kusoo daray dhalinyarada ugu badan ee guro wasiira soo gasha
wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi xasan nuux oo ka hadlay kulanka ayaa xusay in bishan gudaheeda lagu soo gebangabayn doono siyaasadda dhallinyarada qaranka uma heli karna maalgelin dhalinyarada haddaan helin siyaasadaas marka raysa siyaasadaas waxaa jiray gudi ah magacaabaya ogolaha wasiirada kow iyo toban wasaaradood ayaa qora oo waraysa wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta wasaaradda maadiyadda wasaaradda warfaafinta wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda beeraha dhammaan wasaaradahaasi waa wasaaradaha quseeyo wax soo saarka iyo horumarinta dhalinyarada marka ee wasaaradda amniga ku jirta marka intaasina wasiirada waxay fadhiisanayeen xarunta wasaaradda ra'yi ururinta lasoo sameeyay ayay wasaarad ahaan wax ugu tarsanayeen si ay u saameeyaan marka wasaaradahaas oo ka soo dhamaatay waxaan rajeynayaa mar dhow inay dhaqangeli doonto oo ay kusoo wareegi doonto xafiiska ra-iisul wasaaraha magaalada marka siyaasada weyda saas u socotaa in bisha hadaafayn oo ay ay dhamaystiran tahay beri doona waxaa jiri doona video conference loo sameysoo hay-adaha kala shaqeeya kala shaqeeya dhamaantood marka aad baad mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha ayaa noo soo xiray qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qayb galay kulanka ayaa ra-iisul wasaaraha weydiiyey su-aalo ku aadan fursadaha dhallinyarada kaga bannaan ka qayb qaadashada hanaanka doorashada dalka iyo caqabadaha ka hortaagan iyo inay helaan xubno dhallinyaro ah oo ogolayaasha dowladda ku matala dhallinyarada
guriga uu kasoo kacayo qofku joogto waa haweeney waa dhalinyaro ilmihiisu waa wada dhalinyaro dhammaantooda waxa dhammaan environmentkiisu waa wada dhalinyaro marka inaga oo taas oo in aan ayagaba ay hadana taagergareen maxaa noo qabatay maxaa noo yeeshay maani war adiga maxaa qabatay dadka maxaa u qabatay webtime frontier waddankaa ma gelisay oo horu cad ma u qabatay siyaasadalkan aad ku raganayday ee idinka hoosteesa u diyaargaro oo dhowaan siyaasiyiinta dhalinyaradu waa aan ku qasabnaa inagoo ka baryeelin dalka inaan la hogaano
laakiin hadina oo lagu dhiiyo hadda soddon waa dhalinyaro toban waa haween toban waa odayaal waxaa sida doorkeena banaanku yeelanka marka aniga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo dhammaan su-aali dhallinyarada ay weydiiyeen uga jawaabay ayaa tilmaa ayaa tilmaamay dhallinyarada soomaalida ay haystaan fursad wanaagsan ha yeeshee looga baahan yahay inay la yimaadaan dadaal iyo kalsooni fara badan
ugu tiro badan haddana sidii dad ku yar society-ga ha u hadlinin fursad waa leedihiin fursad fiicanaa leedihiin labada kun iyo lix iyo tobanka fursad kasii fiican waxaa yeelanaysaa labada kun iyo labaatanka
mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu dhegaystaalkaasi ahaa waxa uu u dambeeyey warbixinta ay noo soo diyaarisay wariyeyna nasre bashiir cali oo ku saabsanaa kulankii su-aalaha lagu weydiinayey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iminkana abadwaaq ugaas ciise ugaas cabdulle oo ka mid ah ugaasyada soomaaliyeed ayaa galinkii dambe ee maantay lagu aasay degmada abadwaaq ee gobolka galgaduud iyadoo ay ka qayb galeen aaskaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa iminka qadka si toosa ugu jira waryaheenna cabdikariin bulxan oo abadwaaq ku sugan mii maqashaa bulxan haye bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaabkuu aaska u dhacay iyo mas-uuliyiintii ka qayb gashay ugaas cali oo sideedii bisha ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada dalkeena soomaaliya ugaasku oo maanta ka dhacay magaalada caabudwa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan kuwaas oo ka dowladda federaalka dowlad goboleedyada dalka dhisimo ugaasyo iyo boqorro wafdiga ka socday dowladda waxaa hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdulla cawad wasiirka wasaaradda gaasaaminka cabdiraxmaan cali diini wasiirka duulista hawada axmed jaamac jaangeli wasiir dowlaha amniga daa'uud cabdiin cumar halka maamul goboleedka galmudug wafdiga ka socday hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka kaasi oo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta ka socotay ka qaybgalka aaska ugaaska dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa sidoo kaleeto guddiga kasoo qaybgalay dhinacaa hogaaminayay boqor burhaan boqor muuse iyadoo ay godob ahaayeen aadka ugaadka ra-iisul wasaarayaasha hore ee dalka cabdi faarax shirdoon iyo cabdiweli sheekh axmed ugaadka oo meydkiisa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha degmada caabudwa ayaa waxaa loogu tukaday salaadii janaasada garoonka kubadda cagta ee roogdahay waxaana ka qaybgalay salaadaasi guud ahaan wufuuddii ka qaybgalaysay aadka ugaadka iyo culamaa udiinka degmada ugaadka ayaa galinkii dambe ee maanta lagu aasay qabuuraha dabcasar ee waqooyiga magaalada waxaa markii aadka uu soo dhammaaday iyo la hadlay warbaahinta ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka cabdi faarax shirdoon iyo cabdiweli sheekh axmed maanta waxaan ugu nimid inaanu dadka iyaga kala qayb qaadano sida ugaadka allaha unaxariista ugaad ay tago aadka qabto ugaadsiisa allaha una fadhiisto ugaadsiise ugaadsiisile jannadii allaha ka waraabiyo dembigiisa allaha dhaafo annagana gadaashii alla nama baadeeyo waxaan codseynayaa dhammaan ummadka soomaaliyeed oo uu ka geeriyooday ugaadsiis ilaa iyo maalinka geeridiisa laii soo sheegay oo naloo soo sheegay meel walba caalamka telefoon baa nooga imaanayay dad soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo ka dhiiraanyaysan geeridii waaswiisa taasoo waxa- waxay muujinaysaa waaswiisa inuusan ahayn nin qabiila nin qaamin u ahaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee mahad cabdalla caawe iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga cabdulqaadir sheekh cali diin ayaa qayb galay tacsiyeynta loo sameynayo ugaadka magaca madaxda ugu horeysa ee dowladda federaalka oo uu ka bilowdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka ee dhammaan golayaasha dasuuriga ah ee heer federaal waxaa maanta laba wakiil ka ah oo ka socona golayaasha ee oo ay ka mid yihiin xubno ee wasiir ah oo heer wasiir ah ee xubno xildhibaano heer federaal ah ee mas-uuliyiin saraakiil iyo ee agaasimayaal iyo dhammaan heerarka kala duwan ee dowladda garsoor ha ahaato polis ha ahaato sharci dejin ha ahaato ee mas-uuliyiin ka socda madaxtooyada dhammaanta iyada waxaanu u nimid inaanu gudan waajibka ee waxa weeye soomaalinimo maannimo iyo dowladnimo ee ah inaanu sagootin oo aanu ka qayb galno aaska ugaasise ugaascabdulle halkaa waxaanu nimid maanta inaan ka qayb galno ugaaska ugaasise ugaascabdulle waxaana wafdigaan kaga nimid wafdi ballaaran oo u hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka madaxa cabdalla cawad mundiino federaalla fara badan oo federaalka ka tirsanaya tarjuba iyo dad kale oo akhyaar ah oo ah muxagaradka ka yimid magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo insha allah dunyada kariim hadal badan meeshaan tacsi baan u nimid cabdigariin axmed buxan alaad yahay diiga qaranka caabud waa
aad iyo aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wariyeenna cabdikariin bulxan oo inoo soo koobayey ama warbixin ku saabsan noo soo jeedinayay aaska allah u naxariistay ugaas ciise ugaas cabdulle oo ka mid ah ugaasyada soomaaliyeed oo gelinkii dambe ee maanta ay lagu aasay degmada abudwaaqe gobolka galgaduud shir looga hadlayay horumarinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada muqdisho ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey isla magaalada faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahena cabdirashiid nuur ibraahim shirkan looga hadlayo horumarinta biada oo uu soo qabanqaabiya xafiiska ra-iisul wasaaraha dhinaca biada ayaa waxaa looga hadlay sidii loo ilaalin lahaa deegaanka bulshadana loo fahamsiin lahaa ahmiyadda biada ay u leedahay si loo maareeyo marka uu isbedel dhanka cimilada ay dhacdo waxaana shirka ka qayb galay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dhinaca biada mas-uuliyiin ka socotay wasaaradaha xukuumadda xubno ka socday qaramada midoobay urur goboleedka igad iyo mas-uuliyiin kale shirkan oo socday muddo laba cisho ayaa la isku raacay qodobo dhowr ah oo ay ugu horeyso in soomaaliya laga caawiyo dhanka horumarinta biada cabdulqaadir rafiiq madaxa mashaariicda dhanka biyaada iyo tamarta ee u n d b soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay in hay-adda u n d b ay gacan ka geysan doonto sidii hay-adaha soomaaliya looga caawin lahaa dhanka isbeddelka ku yimaada cimilada Uh, UNDP is supporting the uh, federal government in institutional building, capacity development in the areas of environment.
u n d b waxay hay-adaha dowladda soomaaliya ka caawinaysaa dhanka cimilada horumarinta deegaanka iyo in bulshada soomaaliyeed la fahamsiiyo ahamiyadda biyaada ay u leedahay taasi mar walba way naga go-an tahay si aan wax uga qabanno Uh, for the long-term uh, development of the country.
saduu hamaani oo ah madaxa isku xirka hay-adda qaramada midooba u qaabilsan biada afrika ayaa waxa uu sheegay in si wadajir ah wax looga qaban doono arrimaha deegaanka muhiimadda koowaad ama ajandaha shirkan waxay la xiriirtay isbeddelka cimilada waxayna sidoo kale la xiriirtay kala duwanaanshaha noolaha waxayna la xiriirtay waxyaabaha kiimikalka waxaana la ysku raacay in la sameeyo ukuurgelid ama cilmi baaris taasi oo lagu ogaanayo waxyaabaha keena isbeddelka cimilada iyo arrimahaasi si wax looga qabto wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dhinaca biyaada mudane burci maxamed xamse ayaa sheegay in madaxda ka soo qaybgalay shirka ay isku afgarteen sidii soomaaliya looga caawin lahaa horumarinta arrimaha biyaada arrimaha kalena laga hadlo waxaa ka mid ah qiimeynta awoodeena anaga xagga ahaa maamulka arrimaha biyaada ayaa laga hadlay waa la qiimeeyey marka hadda waxaan raadinaynaa sidii loo hirgelin lahaa sidii loo muxuu ahaa kor loo qaadi karaa
wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dhinaca bey-ada mudane burci maxamed xamse ayuu dhegeysta halkaasi ahaa faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa howlgallo ay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaanka timir ee duleedka degmada galcad ee gobolka galgaduud faahfaahinta holkaas waxaa inoo soo jeedinaya waryaheena maxamed deeq cabdi maxamed oo ku sugan gobolka galgaduud howlgalkan ay fulinayeen ee ciidamadaha qalabka sida iyo kuwa amisom iskaashanaya ayaa xalay saqdi dhexe waxa uu ka dhacay deegaanka ceel timir oo dhinaca koofureed qiyaastii shan iyo toban kilomitir ka xiga isla deegaanka kale ee galcaad ee gobolka galgaduud iyadoona halkaasi lagu burburiyey bar maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen muddooyinkii lasoo dhaafay gudoomiyaha deegaanka galcad qadar maxamed cali ayaa waxa uu warbaahinta qaranka uga warbixiyey sida howlgalkaasi u dhacay isagoona sheegay in shan iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka halkaasi lagu dilay oo saddex ka mida horjoogayaal ay yihiin waxa uuna xusay laba ka mida magacyadooda kuwaas oo kalahaay madaxa maaliyadda maleeshiyaadka uguse ee halkaasi ku sugnay axmed ciid iyo sidoo kale madaxa amniyaadka oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi gaafow sidoo kalena midka kale uu ahay madaxa miinooyinka iyo kuwa dhulka geliya qaraxyada kala duwan oo dadka shacabka ah ay ku halaagayeen waxa uuna sheegay gudoomiyaha deegaanka galcad in dadka shacabka ah ay soo dhoweeyeen arrintaasi maadaama dhibaato xoogan maleeshiyaadka ay kala kulmi jireen intii halkaasi ay ku sugnaayeen waa mahadsan tahay idaacadda iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed waan salaamayaa abaarihii koo iyo tobankii ama shanta habeennimo ayuu oberatinkanu u dhacay waxaana fuliyay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwooda khaas ka ah commando sida loo yaqaano bartani waxay aheed bar ay ummadda maaragtay soomaaliyeed ama ay maaragtay kaga dhibaateeyaan adagoo ummadda soomaaliyeed ugus ama shabaab waana lagu guulaystay ilaa shan iyo toban ayaa lagu dilay saddex kamida ay yihiin horjoogayaal oo madaxii finansiga ama maaliyadda uu kamid yahay iyo madaxii miinayaha miinaha miinayooyinka iyo iyo madaxii amniyaadka howlgalkan oo soo bilowday bishii abriil aynu kasoo gudubnay horaanteedii ayaa gudoomiyaha deegaanka galcada qadar maxamed cali waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisooma iskaashanaya ay diyaar u yihiin in howlgalkani lagu burburinayo maleeshiyaadka argagixisadaha al-shabaab meesha looga saarayana ay sii wadi doonaan isagoona dhinaca kale ugu baaqay dhalinyarada maleeshiyaadka kabarbar dagaalamaysa in ay ka faa'iidaystaan fursadda cafiska ah ee horey loogu fidiyey ayna isi soo dhiibaan ilaa gobolka o dhanba galguduud oo dhan laga marata laga fureeyo waa sii soconaya ilaa galhabeeri ilaa eldheer ilaa xarar dheere ilaa shabeelooyinka dhexe oo lasaga xirayo oo cadowga ummadda soomaaliyeed waliba uu joogo faidawiil yahay inay dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba dib wax ula qabsadaan oo maaragtay takriiriga xunna laga saaro ay ka tagaan ay ka talasulaan kuwa dhimanaya waa walaalahayna waa waxa weeyaan uma rabno laakiin fikirkaasi ha kasoo tagaano howlgalladan ayaa maalmihii lasoo dhaafaba waxa ay si isdaba joog ah uga soconayeen deegaanada bari ee gobolka galgaduud iyadoona ay iska kaashanayaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisooma ee halkaasi ku sugan maleeshiyaadkana gacantooda laga faramaroojiyey deegaano aad u fara badan oo muhim u ahay oo ay ka mid tahay deegaanka galcad iyo deegaano kale oo xadlale gobolka shabeellada dhexe maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
waa hagaag dhegeystayaal halkaasi wuxuu ahaa wariyeenaa maxamed deeq cabdi maxamed warkii habeenimo oo caawa aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliyeed ayuu gabagabo u ahaa cid warkeenu usagana waxay dib kaga daalaca kartaa bejka internetka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho donet warka intuu socday waxaa farsamaynayey maxamed cabdiweli jaamac seed anigoo maxamed xasan calina waa inala socodsiina